shirkadda ganacsiga ee safa group ayaa deeq lacageed u qeybisay boqol iyo konton qoys oo ku barakacay daadadkii ku dhuuftay baar dheere qoys walba ayaa la guddoonsiiyey lacag gaaraysa hal milyan oo shilinka soomaaliga ah xasan axmed maxamuud oo ka mid a madaxda shirkadda ee gobolka gado ayaa ka waramaya qaabka ay u qeybiyeen shirkadda ama kambaniga safa gruub oo xarun cusub ka furtay magaalada baardheere ayaa wuxuu doonayaa musiibadii magaalada ka dhacday inuu murugada la qaybsado ganacsi cusub oo muddo hal bil ah furan asagina ay biyihii ku dhufteen taqriiban lacag badanoo ilaa siddeed kun gaaraysana khasaaray inuu galabta ka qayb qaadanaya dhibaatadii magaalada soo gaartay waxaan oga mahadcelinaynaa safa gruub oo xaruntooda ugu weyn muqdisho tahay xaruntooda magaalada baardheere inay arrintaa la qaybsadaan oo maamulaha uu u yahay walaalkeen xasan axmed maxumed waxaa ilaahay ugu jecel yahay xaggiisa ilaahay xaggiisa waxaa loogu jacayl badan yahay midka dadka anfaco walaalaha marka reer safo waxaan ugu mahadcelinaynaa inay noqdeen dad dadka anfaca oy ka mid noqdaan dadka wanwanaagsan sheekh cabdiqaadir xasan xaashi oo ka mid ah culimmada magaalada baardheere ayaa ka mahad celiyey deeqda dadka la soo gaarsiiyey ayadoo ay tahay bil ramadaan oo dadku uu sooman yahay ayadoo ay nugu dhacday middii idinku idinku dhacday annaguna ay nugu dhacday ayay reer safa garteen reer safa waxay garteen boqoliyo konton qoys ama boqoliyo konton ruux oo reer degmada baardheer ah inay gacantoodu gaarta